in ka badan saddex boqol oo barakacyaal ah ayaa dibudejin loogu sameeyey degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe barakacyaashan ayaa ka soo barakacay deegaanka basra qaar ka mid a barakacyaashan ayaa ka warramaya duruufaha haysto inkoo jamaacidoo basar ka soo kaxnay oo gaaji iyo kaxar waxaas kusoo dhexdhexgani inta amaadni oo gobolka asnaaso dhaweey ninka maamulka eh aa raashin nuu keeni aa intaan ku karsanay iyo cunoona haddaan waxaan rabaa inaan nala soo gaaro waxaan ku maamulno waxaan cunno gobol yaal waxaan haasno ma jirto barkacan nahay xoolahaan hantadaan meelaan kuu soo tagnay barkacan na soo galay walaalayaal muslimiin waxaan ii baahannahay ununka waa rafaasannahay waa qadow haynahay dhibaata waana haysatahay baarhii jiina biyaa naga soo gali cariiri waa ku jirnahay tabartii hore ma hayni waxaan u baahannahay inaan walaalahayn muslimiinta noo kaalmeeyaan oo ilaahay ililaah ahay wax gacanta noogu soo geliyo iyakan ilaahay ililaah ahay guul allah ka siiyo meeshii mara ilaahay ammaana allah aaga dhigo siniidii jacsha allah u yeelo waa rafaasannahay hadda naftarkeed rafaad iyo waxaan ku jirnaay ilmihii kornuu jir waxaan sii seeni male agtaani rafaadaa yeelo waa sasanku aan ku cariir ugu jirnaay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada balcad maxamed cabdulaahi axmed ayaa hay-adaha ugu baaqay in ay door ka qaataan gargaarka dadkan
amba degmada balcad amba meelo kale ay u kala farxadaan ay kala aadaan kulen maalmahan dambo sideedda maalmood iyo toddobada maalmood oo ugu dambeysay waxaana soo gaaray dadkan ilaa iyo hadda waxaan tiro ahaan ku qiyaasaynaa in ka badan laba boqol ilaa iyo saddex boqol in kasii badanna kulen hadda way jiraan dadku walow ilaa iyo hadda ay u badan yihiin tuulooyinka dhanka baraya ka jira duruufo adag iyo dhibaatooyinna meesha ay ku haystaan bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa degmada balcad soo gaaray in ka badan laba kun oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe